barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan o ad nagala socotaan bogan internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo bartii aroornimo xilliga washington d c maalin khamiisa toddobada bisha februaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhinira maantana waxaa wadajir idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo araggala ah oo dhigta jaamacadda camuud kaasi oo ka hadlaya sida ay ugu surto gasho in uu wax barto
kolkii aan ka baxay dugsiga dhexe waxoogaa dugsiyadii sare magaaladu ay ku adkaatay inay arday anigoo kale ay aqbalaan sababtoo tahay waxay ahayd markii ugu horreysay uma aysan baranin laakiin caqabadda kale ay soo food saartay baa waxay ahayd mar kale markii aan dugsigii sare dhammeeyey jaamacaddu ay ka ballaaran tahay dugsiga marka waxyaabo badan baa loo baahan yahay oo lagama maarmaan oo ah sida buugta ma garanaysa la akhristo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro taleefanada gacanta ku dhacay gudaha magaalada boosaaso oo xukun lagu riday
heesihii ayaan sidoo kale idiin haynaa
wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey ayaan sidoo kale ka marnaan doonin barnaamijkeenna balse markii ugu horeyso warkii caalamka
kooxda taalibaan iyo hogaamiyaasha saamaynta leh ee mucaaradka dalka afghanistaan ayaa arbacadii soo gebagabeeyey kulan nabadeed laba maalmood uga socday magaalada moscow ee dalka ruushka labada dhinac ayaa si wada jira shaaca uga qaaday in kabixitaanka ciidamada maraykanka uu hogaamiyo ee ajnebiga ah ay muhiim u tahay nabad waarta oo ka dhalata dalka afghanistan ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa sidoo kale isku raacay in la taageero wadahadallada tooska ah ee maraykanka uu la leeyahay taalibaan si heshiis laga xaajooday looga gaaro dagaalka afghanistan ee socda ku dhowaadka sano safaaradda ruushka ee kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurbajoogta afghanistan ee ruushka ku nool ay soo abaabuleen wadahadallada moscow inkastoo uu wufuudda shirka ka qayb gashay ay si hoose u qireen in xukuumadda moscow ay kaalin weyn ka ciyaartay agaasinka kulanka madaxweynihii hore afghanistan xamid karazai ayaa hogaaminayay koox ka kooban afartan siyaasi oo isugu jira saraakiil hore murashaxiin madaxweyne dagaal oogayaal hogaamiyayaal qabiil iyo kooxaha xuquuqda dumarka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa gaashaanka u dururay go-aanka la sheegay inay qaateen guddiga sirdoonka maraykanka ee aqalka maraykanka ee ku saabsan in ay baarayaan arrimihiisa dhaqaalaha madaxweyne donald trump ayaa sheegay inaysan jirin wax la yidhaahdo guddi awood badan oo sharci-dejiyaal ah oo baari kara arrimihiisa dhaqaalaha madaxweynaha oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay inaysan horey u dhicin in siyaasi kale arrintan oo kale uu la kulmay waxa uuna ugu yeeray dhibaataynta madaxweynaha madaxweyne trump ayaa waxaa arrintan uu ku eedeeyey adam shiif oo ah xubin dimuqraadi ah aadna madaxweynaha u dhaliila
nagala socotaan waa lanta af soomaaliga idaacadda v o a maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa xukunno ku riday dhallinyaro lagu soo eedeeyey furashada telefoonno gacmeed xilli dadweynaha magaalada boosaaso ay toddobaadyadii dhowaa aad ugu soo badanayeen falalka dhaca telefoonada gacmaha yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada boosaaso xilli marar badan ay cabasho muujiyeen dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa waxay astiko ka ahaayeen dhallinyaro dhac u geysta moobilada dadweynaha ay gacanta ku qaataan laamaha ammaanka gobolka bari howlgalla ay sameeyeen waxay ku soo qabteen dhallinyaro lagu eedeeyey falka xatooyada ah iyadoo markaasi loo gudbiyey saldhigga boosaaso intaasi kadib maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari waxay xukunno kala duwan ku riday dhallinyaro lagu soo eedeeyey in magaalada boosaaso ay dhac xatooya u geysan jireen shacabka dhegaysiga dacwadda dhallinyaradani oo ku dhowaad kor u dhaafaya soddon dhallinyaro ah ayaa xiriirlaalintu waxay dhallinyaradaasi ku ogtay inay qiraal ka yihiin falka lagu soo eedeeyey gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abuukar cabdinuur jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunka dhallinyaradani isagoona sheegay in xabsiga lagu xukumo dhallinyaradaasi ay kusoo qaadan doonaan magaalooyinka puntland maxkamaddu markay aragtay eedda xeerlaalinta iyo inay dhan yihiin eedaysanayaasha ay lidka ku tahay eedda xeerlaalinta maxkamadda horteeda markay aragtay dooda maxkamadda horteeda xafiiska xeerlaalinta kusoo jeediyey lidna ku ah eedaysanayaasha maxkamadda la horkeenay markay dhegaysatay jawaabaha ay jeediyeen eedaysanayaasha maxkamadda horteeda waxay maxkamadda u kala qeexday qaybqayb qayb walba sababta iyo siyaabaha ay dembiga u gashay iyo qodobka ay ku eedaysan tahay iyagoo loo kala saaray cid walbaba eedda ku caddaatay oo isu bedeshay faldembiyeed ciqaabeeda khadar daahir maxamed cabdirasaaq xasan maxamuud iyo xasan maxamed cabdirasaaq istaaga maxkamadwaxaa ku caddaaday afar boqol iyo afartan saddex boqol shan iyo labaatan kow iyo toddobaatan lixdan iyo kow kaasoo ay dhibbanaa u geysteen ul iyo iyo iyo garaacad isugu jidha maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba saddex sano xariga iyo shan boqol oo doolar oo ganaaxa iyo inay xabsi dibadeed lagu xukumo cismaan maxamed cusmaan cabdirasaaq siciid maxamed iyo salaad cismaan yuusuf saddexdaa eedaysane maxkamadda horteeda wax kaga caddaaday afar boqol siddeetan iyo afar oo ah burcadnimo inay ka qaateen hanti afar boqol iyo afartan farqada labaad oo dhaawac culus ah u geysteen saddex boqol shan iyo labaatan toddobaatan iyo kow lixdan iyo kow dhibanaha maxkamadda horteeda waxaa ka caddaatay inuu loo celiyey hantidii laga qaatay oo ahayd moobe maxkamadda waxay ku xukuntay ciqaab ahaan saddex sano xariga iyo min shan boqoloo doollar ganax maxamed maxamuud ismaaciil maxkamaddu waxay kaga cadaaday maxkamadda horteeda afar boqol siddeetan iyo afar oo ah inuu hanti ka qaatay dhibane hantidiisna la soo celiyey isna maxkamadda waxay ku xukuntay saddex sano xariga iyo shan boqoloo doollar ganax maxkamaddu dhammaan eedaysanayaasha maxkamadda horteeda lagu xukumay waxay leeyihiin qaadasho rafcan soddon cisho gudahood wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maxkamadeynta dhallinyaradan ayaa ku soo aadaysa xilli gudaha magaalada boosaaso ay ka jirtay dhibaatada furashada moobilada iyadoo dadweynuhuna ay ahaayeen kuwa marar badan soo jeediyey in wax laga qabto falkaasi oo mararka qaar dhallinyarada ay u geysan jireen dadweynaha dhaawacyo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad weli dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka axmed ceegaag iyo heeskiisa aroosaan lahaa
halkaas aannu ku dhaafno codka macaan ee axmed cegaag iyo heesta aroosaan lahaa dhegaystayaal haatanna boorame xasan maxamed yuusuf waa wiil dhallinyaraah oo indhaha la' islamarkaana dhigta kuliyadda qaanuunka iyo shareecada jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaana wax ka weydiinay sida ay u arag u arko aan ku celiya dhegeystayaal halkaas waxaan ku celgelinay waxaan wax ka weydiinay sida ay uga suurta gashay inuu waxbarto iyo dhibkii uu ka soo maray inuu helo waxbarasho waxa uu u waramay wariyaheenna boorame haashim sheekh cumar good
aad baan idinka mahad celinaya waraysiga aad fursadda qaaliga aad siisaan aad baan idinkaga mahad celinaya kolley sidaa uu u sheegay waryuhu weeyaan haashim waxaana nin araglan oo aan magaranaysaa dadkan waxba arag ku jira magacaygu wasaad iin sheega xasan maxamed yuusuf waxbarashada waxaan bilaabay labadii kun iyo labadii ayaan waxbarashada bilaabay iyadoo taana sababteeda ay lahayd haweeney talyaanahayd oo xilligaa magaalada ka howlgeli jirta la odhan jiray analiilo ayaa waxay keentay fikrad dadkaan aragga lahayn inay iskuul ay u samayso marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ardaydii ugu horreeyey ee ka qayb galay baan ahaa waxbarashadaasi isxaadariyey ardaydu ma badnayn kolley ha yeeshee haweeneydii khatar baa ku timiday muddo kadib waa la dilay mashruuciina gebi ahaanba wuu joogsaday laakiin dhowrkii arday ee ma garanaysaa qoladii maamulka waxay isku dayeen dhowrkii arday ee kolkaa joogtay oo aanan halka waxbarashada kaga hadhin kolkii aan ka baxay dugsiga dhexe waxoogaa dugsiyadii sare ee magaaladu ay ku adkaatay inay arday anigoo kale ay aqbalaan sababtay tahay waxay ahayd markii ugu horreysay uma aysan baranin laakiin caqabadda kale ay soo food saartay baa waxay ahayd mar kale markii aan dugsigii sare dhammeeyey jaamacaddu ay ka ballaadhan tahay ee dugsiga marka waxyaabo badan baa loo baahan yahay oo lagama maarmaan oo ah sida buugta ma garanaysa la akhristo marka dee waxaasina waxa waddanka yaallamaha ama laga yaqaano sidaa darteed muddo laba sano ayay igu qaadatay inaan waxbarasho aan helo
maadaama aad tahay wiil aragla arag la-aantaha miyaad ku dhalatay mise adigoo yar ayay dhibaatadani kugu dhacday
dhibaatada kolley waxay heshay anigoo shanjare ayay heshay kolley dhakhaatiirta dhowr jeeran ku noqda wax information buuxaymayseen wixii sababay laakiin waxaunba ii sheegeen inaan inaan aragayga waxba tootali laga qabin karaynin mid baa marigu yidhi haddii ma garanaysaa dibadahaas oo kale dhakhaatiirada waaweyn haddaad hesho wax waa laga qaban karaa laakiin dhakhaatiir kuwa ka horreeyey iyo kuwa ka dambeeyey oonu tagay labada waxay sheegeen aan waxba laga qaban karayninoo ma garanaysaa ay mid beermaanantii ay iska taon waxba laga qaban karaynin marka aniguna alxamdulilah rabbilcaalamiin wax dhibaato uma arko iskaga sabirsanhay waxbarashadaydana dee inaan adduunku maanta waxbarasha wax lagu noqdaa halkaan baan focuska saaraa mooyaane hadda hawshaas iyadu saasay ahayd waxbarashadaadii maadaama heerka jaamacadda aad dooratay kuliyadda qaanuunka maxaad u dooratay kuliyaddan qaanuunka kuliyadda qaanuunka waxaan u doortay kolley waxaan jeclay inaan noqdo low advisor mustaqbalka ama hay-ada ha noqdaan ama dowladaha ha noqdaan ama businessyada ha noqdo inaan low advisor noqdo ayaan jeclahay marka sidaa awgeed baan u doortay inaan madaragtay noqdo qof loo yara inaan noqdo qeybta lowga qaata ayaan u noqday marka inkastoo kuliyado kaloo inta badan aan jeclahay in jira sida business public administrationka iyo journalismka laakiin hadda muhiimadeyda ugu weyn waa inaan magaranaysa low advisor aan noqdo mustaqbalka waxaanse jecelahay haddii ilaha yidhaahdo inaan political science iyo social public policy inaan takhasusyo kusii sameeyo mustaqbalka insha allahu tacala qorshahayay igu jirta heerka waxbarasho ee jaamacadeeda aad ku jirto waxaad tilmaantay inay adag tahay jaamacaddina waxay u baahan tahay buugtii qof akhriyi kara oo tixraac kale ku samayn kara adiguna maadaama aad tahay wiil aragla waxaad u baahan tahay buugtii dadka araggale ay wax ku baranayeen amase ay ka tixraacayeen seed haddaba wax u barataa markaad jaamacadda ku jirto maqalkii waad maqlaysaa laakiin se araggii ma arkaysid seed markaa wax ku barataa waxaan wax ku bartaa inta badan lagjarka waxaan dhegeystaa lagjarka macallinka ujeedinaya ardaydan la dhegeystaa sharaxa kolkaan ardayda la dhegaysteen sharaxii aan saa u soo fahmo kadib waxaan raadiyaa koobi baan raadiyaa koobiga lagjarkii macalinku ujeediyey koobigiisi baan soo qaataa marka baalkan yara barail mijinka oo xaafadda ii yaalla ayaan dib ugu qorqoraa iyadoo taas laftarkeedu ay caqabadeeda leedaho xaafadda qof akaadamigo inta badan waxay la qorqoray ma joogo marka dhallinyarada asxaabta ayaan ku yaro tiirsanahay marka iyaduna de waxaa laga yaaba qof inaadana waad garan kartaa mararka qaarkood baa laga yaaba inaan taleefonkaba lagaa qaban mararka qaarkood baa laga yaaba in qofku ma haleeli karo uu yidhaahdo marka ardayda dhalinyarada aan asxaabta nahayn bun kolba midaan u yeedhaan i yeedh yidhahdaa by dictation sida yeedhiska maan wax ku wadaa mararka qaarkood baa laga yaaba inay dhowr lagjarisi kay gaarhaan anigoo maad aragtay itixaankiina uu foolka igu soo hayo laakiin nasiib wanaag alxamdulilah rabbilcaalamiin jaamacadda waa tegi kartaan hadda simisterkii ugu dambeysay fasalkayga ardaygii number onka anigu ahaa kii hore kasii horreeyena labaad yaan ahaa kaalinta labaad baan soo galay kan hadda waxaan itixaankiisii waxaan dhammaynay laba saddex habeen meelaha ka hor baanu dhammaynay marka natiijadiisa insha allahu tacala isagana kulley khayr baan sugaynaa marka dhibaatadu way jirtaa laakiin haddana de wayga go-anta boqolkiiba boqol inaan maareeyo ayaan isku dayaa laakiin dee aqoontu kolley maaha wax aad itixaanaad ku keentay maaha aqoontu waa wax maskaxdaada dhisa wey taasna waxay u baahan tahay qofku inuu library fadhiisto oo buug oo akhristo marka jaamacaddeena camuud inkastay jaamacadda wadanka ugu inta weli hadda ma laha maadaamana ardaygii ugu horreeyay baanu aan ahay qaabkanoo kale waxu barta ma laha qaybta maad aragtay libraryadaedu ma laha qaybta farta buugta baraylka ay yaalaan ma laha marka dee caqabadeedu way leedahay lakiin alxamdulillah inaan maareeyana aada isugu dayaa imtixaanka marka lagaa qaaday oo kale ma imtixaankan ardayda kale laga qaaday oo kale ayaa lagaa qaadaa sideed u gashaa bal haddaa dadka ku dhagaysanaya markaad u tilmaanto
itixaanka haa ka ardayda caadiga ay galayaan isku fasalka nahay horta fasalkayga keligee baa ka aragnaa saan horeyba u sheegay amaba jaamacadda hadda jooga laakiin itixaanka warqadayda ayaa lai soo qaadaa marka meel xafiis gaaraa lai fadhiisiiyaa waayo dee waa lai weydiinaya su-aashii waana ka jawaabaya marka ardaydii kuma dhexgeli karo dee jawaabtii waa la wada maqli karaa marka xafiis gaara macalin baa lai soo diraa macalinkaasaa su-aashii weydiiyaa marka jawaabtii aan bixiyey buu ii qoraa sidaasaan wax ku wadaa
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf xasan maxamed yuusuf oo ah wiil araggala oo dhigta jaamacadda camuud waxaa ugu warramaya haashim sheekh maxamuud haashim sheekh cumar good aan idhahda dhegeystayaal oo waryahayaga boorame haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo kooxaha barcelona iyo reaal madrid oo xalay isku arkay magaalada barcelona lugta koowaad ee wareegga afarta koox ee tartanka cooba delarey ayaa iskula agdhacay barbaro gool iyo gool ah reaal madrid ayaa bilowgai ciyaartaba hoggaanka qabatay kadib markii uu daqiiqadii lixaad uu gool u dhaliyay ciyaaryahan lucas vaskes laakiin barcelona ayaa ka daba tagtay qaybtii dambe ee ciyaarta goolka bareejadana waxaa u saxiixay laacibka garabka ka ciyaara ee reer brazil marcom oo xalay ka ciyaarayay booska leonel messi oo dhaawac ka qaba bowdada inkasta oo uu messi dhaawac qabay haddana macalinka kooxda barcelona wuxuu ciyaarta soo geliyey qaybtii dambe balse ma yeelan wax saameyn ah is-aragga labaad ee wareegga semi finalka ayaa waxa uu toddoba iyo labaatanka bishan ku dhex mari doonaa labadani kooxood garoonka santiago bernabo ee magaalada madrid horyaalka ingiriiska haddii aan aadno kooxda difaacanaysa horyaalnimada premier leaga ee manchester city ayaa dib ula wareegtay hoggaanka kadib markii ay shalay laba gool iyo eber ku garaacday everton oo ay marti ugu ahayd garoonka goodison bark ee magaalada liverpool labada koox ee kale ah manchester city iyo liverpool ayaa hadda wada leh laba iyo lixdan dhibcood laakiin waxaa farqiga goolasha ku sarreysa kooxda manchester city hase yeeshee dhallinyarada macalin yorgen clob ayaa dib ula wareegi kara hoggaanka horyaalka haddii ay sabtida ka badiyaan kooxda bornemouth maalin kadibna kooxda manchester city ayaa martigelin doonta naadiga chelsea oo iyaduna ku jirta kaalinta afaraad maalmahana qabtay dhaawacyo ka soo gaaray guuldaradii qaraareyd ee soddonkii bishii januari ay kala kulantay kooxda bornemouth dhinaca faransiiska waxaa xalay dhacay ciyaaro ka tirsanaa koobka french cab kooxda tartanka difaacanaysa ee baaqi san germain ayaa waxaa qalqiil gelisay kooxda villa faqanje buujiley oo ka mid ah kooxaha heerka saddexaad kadib markii sagaashanka daqiiqo ee ciyaarta ay isku mari waayeen barbarro eber iyo eber ah laakiin b s g wakhtigii dheeraadka ahaa ee lagu diray ayay keeneen saddex gool oo ay kala qaybsadeen ciyaartooyda kale ah edinson cavani julian draxler iyo muuse diabi b s g waxay hadda u gudubtay wareega semifinalka ee tartanka ugu dambeyntiina horyaalka talyaaniga seria aada kooxda latsio ayaa kala wareegi karta kaalinta afraad kooxda milan haddii ay caawa ka badiso imboli oo ay la dheeli doonto ciyaar lasoo hormariyey milan axadda ayay la ciyaari doontaa kooxda kalari dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdidiini iyo xoodaamo
waa tahay heestaas xodaamo iyo codka cabdidiine dhegaystayaal waxay u dambeeyaan codka cabdidiine weli dhegihina ayuu ku soo dhacayaae waxay u dambeeyaan idaacaddeenna duhurnimo oo ay si wada jira idinku soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo jaamac buulle jaamaca tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiise leh